إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaya aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ugu weyn ee maleeshaadka macawiisleydu ku leeyihiin bariga gobolka hiiraan dagaal khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan u dhow buulamareer oo ay isbaaro dhigteen ciidamada dowladda federaalka weerar ayaa lagu qaaday jabuutiyaanka ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud maamulka hirshabelle ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay degmada balcad oo keliya ay kaga dhinteen xildhibaano wasiirro saraakiil iyo boqolaal askari askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose beeraleyda ku nool deegaanada hoostaga baraawe ayaa roobka dayrta uga faa'iidaystay sidii loogu talagalay u diyaargarooba qodobadaasoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabtiya lixii tobanka jamaadul awal sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan tobanka bisha labayo tobanaad ee labada kun labaiyo labaatanka ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigga ugu weyn ee maleeshiyaadka macawiisleydu ku leeyihiin bariga gobolka hiiraan warkaas iyo war kale oo ku aadan jabuutiyaanka ku sugan dhuusamareeb oo weerar lagu qaaday iyo howlgal isbaara sifayn ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen qeyba ka mid a shabeellaha hoose waxaa wararkaas oo idil ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala saq dhexe dagaal xoogan ku qaaday xero ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda dagaalka ayaa lagu qaaday deegaanka goobo ee hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba la wareegeen fariisinkii ciidamada huwanta ah ay halkaa ku lahaayeen dagaalka oo socday muddo kooban ayaa waxaa goobta isaga firxaday ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamadii weerarka lagu qaaday walow aan la helin faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan khasaaruhu inta uu leegyahay deegaanka goobo oo qiyaastii labaatan kilomitir u jira degmada maxaas ayaa ahaa taliska ugu weyn ee ciidamada huwanta ay ku lahaayeen bariga hiiraan dagaalkan ayaa ku soo aadaya xili maamulka dowladda federaalk ugu magacaaban gobolka hiiraan ay sheegeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka saareen bariga hiiraan saraakiisha dowladda federaalk ayaa looga bartay inay warbaahinta lasoo hor istaagaan warar xaqiiqda ka fog islamarkaana bulshada lagu marin habaabinayo dhanka galgaduud ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal ku qaaday fariisin ciidamada jabuuti ay ka samaysteen garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb dagaalka oo muddo socday ayaa waxaa khasaare ka soo gaaray ciidamada jabuuti faahfaahin rasmiyana weli kama aysan soo bixin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay dhanka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa isbaaro u taalay deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer inta la xaqiijiyey afar ka mid a ciidamadii isbaarada u taalay ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan mid ka mid ah ayaa waxaa go-ay lugtiisa waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawaciisu yahay mid culus jasaaka allahu walaalka maamulka hirshabelle ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay degmada balcad oo keliya ay kaga dhinteen xildhibaano wasiirro saraakiil iyo boqolaal askari cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa war ka soo jeedinaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo oo ciidamo kula hadlayay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu soo hadal qaaday saraakiil iyo ciidamo badan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay kalaysay kuwa oo ku dhintay duleedka degmada balcad oo keliya ciidamada qaarkood ayaa la dilay intii ololaha dagaalka ee bilahan socday lagu guda jiray halka kuwo kalena ka hor la laayay saraakiil muhiim u ahaa maamulka hirshabeelle ayaa ku jiray dadka dagaalada lagu dilay waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday wasiiro iyo xildhibaano sanadihii lasoo dhaafay halkaa looga laayay maamulka hirshabeelle waxaad mare ka tihiin rag badan oo qaaliya had ku weyseen saddex kilomitir oo u dhexaysa raaxoy iyo balcad u dhexayso saddex kilomitir kale aheeday dadka ku dhintana saddex boqol oo qofood ay dhammaayeen oo rag badan oo saaxiibadiinna ama ciidamada madax u ahay oo maxaa raag oo kow ka yahay rag xildhibaano iyo wasiirre iyo mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo isugu jiraad ku weyseen saddex kilomitir saddex boqoloo dad ha lagu waayo cali guudlaawo ma aanu xusin askar iyo saraakiil fara badan oo dagaalada kale ee gobolka ka dhaca looga laayay kuwa oo qaarkood darad iyo maalmihii ka horreeyaba ay dhinteen ayna ku jireen saraakiil hormuud u ahaa ololaha dagaal ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud saraakiisha ciidamada ayaa waxaa laga dareemayaa niyajab saa'ida waxaanay sheegayaan in waxa keliya ay ku dhaqdhaqaaqayaan ay yihiin diyaaradaha shisheeye oo gantaalo si istabajooga u ridaya waxaan rajaynaa inay dadku ka dheragsan yihiin horta meeshaan waxaa lagu bilaaba duqayn maba la soo geli karinba dhul la soo geli kara maahin fooraraan ku soo galnay hadda ambaan uga baxayna meeshaan meel la soo geli kara maahayn waxay u heeda maaragtay cam david iyo meelo lamid ay u heeday waxaa xisaamul amniya u xidhan meelo badanaa uga xidhan marka gelitaanka waxaa fududeeyey dayuuradaha duqaya horta kow culayska heesta duulaanka lagu soo qaaday gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid a in meelihii ciidamadu ka gudbeen ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ay qaadayaan weerare ay la beegsanayaan hadba fariisinkii cadowgoodu ku sugan yahay ee ay doonaan askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayaddii islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxamed muudey abuu muslim ayaa soo jeedinaya askartan oo tiradoodu ahayd saddex askari ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey saddexdan askari ayaa laba ka mid ah waxay la shaqaynayeen maamulka koonfur galbeed halka kan kalena uu u shaqaynayay dowladda federaalka ugu horeyn labada askari ee ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixinaya muddadii ay ciidankaasi ka mid ahaayeen iyo waxaa ku dhaliyey in ay ka soo baxaan
maadey maxamed aniga kurtoorayaan joogaa koonfur galbeed koostay anag waa qodyoolay joogi jira hadda waa ku soo goostay walaalahii aan imaaday ilaahay dartiisaan ugu soo goostay toban sanaan la jiray toban sano gaalada kurtooray imaatay aan la jiray dhib waa la arkay miino waa kacday darada dhexdeeda guddoomiyaa la dhahay meesha ku dhintiro u weynaay mid kale oo istaafkiisa ahayna meesha ku baktiyay xaaladaasaan soo maray hadda ilaa baa u soo sukeenay waxaa hadeer idinka kunyoysa oo koonfurgalbe erenkaas akhlaaqumiyo salaad la-aan iyo diin la-aan iyo soon la-aan iyo waxaasa kasoo tegay ilaahay darteedaa kusoo ku keenay sokornimada rafaad dariyo xumo dariyo diin la-aan iyo sharaf la-aan iyo waxaasa kasoo tegay gabda iyo waxaas beewaan adig sharaf darro diin ma jirto wax ma jir salaad ma jir akhlaaqumo waxaasa kasoo tegay mujaahidiinta agtiisa imaaday ilaahay darteedaa kusoo ku keenay sidoo kale waxa ay labadooduba la soo goosteen laba qori ak forty seven ah waxayna sheegeen in si wanaagsan loo soo dhoweeyey iyaga oona baaq u diray ciidanka weli ku harsan safka shisheeye baraha kaan la imaaday midooskeeda ciidankan kusoo tegay inta imaada dhib ma jiro abdel min dadlagu jiraay inaad imaada aaraqi ubaa ana hal qorob sharafnimada iyo akhlaaq daradii hadii aan arkay waxaasa ka imaaday qaardaradoo salaad la-aan qoy markii aan arkay kasoo goos si fiicanaa isoo dhaweeyaan cid oo wax yeesha ma jiro si fiicanaa la isoo dhaweeyey wax malii geysaan intaas in oo kasoo tagaan gaalada dhaqdeed in kasoo tagaan oo wadankooda iska imaadaan diintooda iyo salaadooda diintooda dafacdaana u imaadaan saasa u baaqan askariga saddexaad waxa uu ka yimid dhanka magaalada muqdisho waxa uuna ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka waa kan isaga oo ka warbixinaya sida uu ugu biiray ciidanka dowladda federaalka mukhtaar waxaad cabdi inaan diinta islaamka aan usoo soobakeena u imaad xamar waay saddex bilood maya maya wax tababaraa ma qaadan dad aan isku asxaab aheena meesha ciidanka ayay u yeereen markaasaan tegey markaan arkay akhlaaq daradooda iyo sharaf daradooda markaa arkina waan kasoo goon si wanaagsan meel nadiifa aan imaaday habi ah meesha sharaf darada aad ku jirtiin waaye xuntahay inta diinta islaamka soo leelahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale u soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaas oo si wanaagsan loo soo dhoweeyey warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan beeraleyda ku nool tuulo beeraleyda ku nool tuulo hoos tagta baraawo ayaa roobka dayrta uga faa'iidaystay sidii loogu talagalay mahad cubeyd ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariya halkana kasoo jeedinaya qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka nasrudiin ayaan goor barqo ah ku booqanay beerahooda iyagoo tacab ku jira xilli aan socdaal ku tagnay deegaanka waxay ahaayeen kuwo ay ka muuqato himadda sare ay u hayaan tacbashada beeraha iyo in lagu tiirsanaado wax soo saarka dhulka islamarkaana laga gudbo in dibadda dalag laga keenay ay dadku dheefsadaan beertii ugu horreysay ee aan gaarnay waxay ahayd beer ay ka baxayeen dalagyo kala duwan islamarkaana isqabsatay oo si habsami leh u baxday waxaa dhex joogtay oo ka shaqaynaysay hooyo waayeel ah oo xilligaas uun u timid sida aan qiyaasayo booqasho iyo inay cowska ka soo baxay ka gurto maadaama beertu ay ahayd mid u muuqata tuwaa hore shaqadeedii ay soo idlaatay waxaan weydiinay su-aal ah beerta maxaa kaaga baxaya waxayna ku jawaabtay sida tan beerta maxaa ka baxaya beerta badar moordi alxamdulilah shukrulah mulkilulah rabalcaalamiin galey digir moordi moordi yaa ku yaashada waayahay yaa hadda gurashada soo dhowdaa marka
moordida digir ma lagu abuuray moordada allahna gaarsiiyo ninkii alla gaarsiiyo moordada
sidoo kale waxaan isna beertiisa ku booqanay nin beeraley ah oo lagu magacaabo cali mukhtaar xaaji wuxuuna ahaa mid aada ugu faraxsan sida quruxda badan ee ay beertiisu ugu baxday isagoo alle uga mahad celiyey nimcada uu siiyey
magaceygii waa cali mukhtaar xaaji oo ku nool deegaanka nasrudiin waxaan dhex joogaa beertaydii oo maanta u jeedin barwaaqada ilaahayna siiyey alxamdulilaah ilaahyaa ku mahadsan dalaga hadda ku yaalla waxaa ka mid ah sisin gilley moorti oo saddex qaybood ah waa u jeedin maanta barwaaqada ilaahayna siiyey oo beerta maanta oo dhex taalla biyo qaybteeda biyo ku jiraan qaybteedana sisin ku taalla qaybteedana gilley ku taalla qaybta kale saddexaadna oo ku taalla badarka sida loo yaqaano misigida ama moortida intaas kadib ilaahay ayaa uu maxdanaynaa barwaaqadaas ilaahayna siiyey maanta waan uu shukrinaynaa alxamdulilaah ilaahay aa maxadaas iska leh intaas kadib wuxuu fariin u diray dadka hoos dawarsanaya hay-adaha shisheeye maadaama uu isagu yahay mid ka madax bannaan hay-adahaasi oo uusan kaarna ka qaadan buushna u hoyan waxaan ugu baaqaynaa gaalada nimanka hoos jooga oo nimanka dawarsanayeen waxaan ugu baaqaynaa inaa ilaahay usoo laabtaan oo xooggoodii iyo muruqooda maashaan waa u jeedaan maanta nimcida iyo barwaaqada ilaahayna siiyey oo anakana maanta dhaah taaganahay waxa oo ibnu caadin lagu dawarsaday waxaa ka fiican waxa ilaahay adiga ku siiyey gacmaha ilaahay hala xuursado salaatuliilka hala tukado waxaan leeyahay nimanka munaafiqiinta ama murtadiinta oo gaalada daba joogaan waa inaa ilaahay ugu soo laabtaan waa ilaahay inaa ugu tooba keenaan arseeqa ilaahayaa bixiya lagama helo tuugsi amas gaalo daba joog amas munaafiqiin ku daba shaqay lagama helo ugu dambayntii mid ka mid ah nabadoonnada beesha ciroole ee degta deegaanka nasrudiin ayaa ka warramaya sida ay dadka deegaanku ugu dhaqaaqeen tacbashada beeraha isagoo sheegay in roobabka dayrta ee weli da-aya ay ku diirsadeen islamarkaana ay ku barwaaqoobeen dad iyo dunyo intaba
waa geley moordi sisin digir yaanyo alxamdulilah tacab fiicanaan haysanaa ilaahay nicmaana siiyey oo aan ugu mahadin si guud deegaankan oo nasrudiin hadda aan ku noolnahay alxamdulilah waa lagu nimcaystay ilaahay wuxuuna siiyey aaran oo alxamdulilah oo lagu dadka lagu oo lagu raaxaystay oo lagu qaboobay oo xoolihii iyo macnaa dadkii iyo beerihii alxamdulilah si guud alxamdulilahi rabbialcaalamiin waa looga diirsaday ilaahay raxmadiina siiyey haddii ay dadku fahmaan faa'iidada ay leedahay tacbashada beeraha iyo inay dadku dhulka wax ka soo saartaan waxaa markaasi suuragal noqon karta inay dadku gaaraan isku filnaasho dhanka cuntada ah iyo inay dheefsadaan raashinka dalkooda ka soo go'ay waa mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad cubeyd warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa balse aan dib idinkugu baraarujiyo qodobadii ugu waaweynaa ee warkayga saakay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigga ugu weyn ee maleeshiyaadka macawiisleydu ku leeyihiin bariga gobolka hiiraan deegaanka la weeraray waxaa lagu magacaabo goobo wuxuu u dhow yahay magaalada maxaas ayuu labaatan kilomitir u jiraa waxaa ku sugan oo saldhig ku lahaa maleeshiyaadka macawiisleyda gaar ahaan qaybta ka dagaalanta bariga hiiraan wuxuu ahaa saldhigeedu ugu weynaa ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaaday saldhiggaas waxaana cagta la mariya dhammaan maleeshiyaadkii ku sugnaa way ka carareen ciidamada mujaahidiinta ayaa saldhigyii ay weerareen muddo kusii sugnaa waxaana laga soo sheegayaa khasaare aad u xooggan in la gaarsiiyey maleeshiyaadka macawisleeda wixii ka soo hordha wararkayaga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa dagaal khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan u dhow buulan mareer oo ay isbaaro dhigteen ciidamada dowladda federaalka weeraro ayaa lagu qaaday jabuutiyaanka ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay degmada balcad oo keliya ay kaga dhinteen xildhibaano wasiiro saraakiil iyo boqolaal askari intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkii subaxnimo ee saakay guud ahaantiisana waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu